wadankiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal awada jirno ay walaalayaal walaalayaal awada jirno ay walaalayaal shicibiyahow wanaagsani wadnaayagii rumaadow shicibiyahow wanaagsani wadnaayagii rumaadow wadaad jirbay laba
bismillaahi raxmaan raxiim barqa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta oo xilligan oo kale aad ka dhegaysan jirta raadiyaha cadaado qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy
mar kale kulan wacan dhegaystayaal waa maalinimaha arbacaa taariikhdana ay ku beegan tahay afarta bisha saddexaas sanadka bisha afraad saddexda sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobadaad ku dhegaysan doontiin barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadada maanta waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ku kulmaya magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha golaha shacabka oo hadal oo khudbad u jeedi doona waxaad kaloo ku dhegaysan doontiin madaxweynaha maamulka jubbaland oo la kulmay xasan cali kheyr ra-iisul wasaaraha soomaaliya barnaamijku waxaad kaloo ku maqli doontiin faahfaahimo dheeraad oo ka soo baxaya khasaare ka dhasha doon ay rasaas ku fureen al-shabaab warbixin ayaan inkaga hayna waxaad kaloo ku dhegaysan doontiin barnaamijka howlgallo ka socda gobolka shabeellada hoose barnaamijka waxaad kaloo ku maqli doontiin dhegaystayaal madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo booqday isbitaalka ku yaalla magaalada gaalkacyo oo baaqna u diray hay-adaha ka shaqeeya samafalka wuxuu yidhi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontii qodobada kale ead ku dhegaysan doontii barnaamijka falaqaynta waxaa ku jira madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa magacaabay guddi qeybeynkii ku samaynaya dabkii ka kacay guriceel iyo khasaaruhu ka dhashay barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa qodobada caalamkana waxaad ku dhegaysan doontii madaxweynaha aljeeriya oo ugu dambayntii iscasilay qodobada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontiin dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado anigoo mahad ayaan la socodsiinaya barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya shicibiyahow wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jir
waa hagaag dhegaystayaal haddaanu toos u gudagalno barnaamijka oonu ku bilowno madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa booqday isbitaalka magaalada gaalkacyo qayb ka mida oo la xiray isbitaalkaasi madaxweyne xaaf ayaa hay-adaha samafalka ugu baaqay in ay caawiyaan dadka bukaanka oo jiifa halkaasi maadaama ay hay-adii gacanta ku haysay ay goor sii horreysay ay sheegtay inaysan hayn wax ay ku sii haydo isbitaalkaasi
runtii uga tiiraanyoonaynaa isbitaalkan oo maantay arrimahaas maaragtay dee ay- uu ku noolaa ay maanta ka tegahayaan ama ay ku baaqeen inay ka tegahayaan aad iyo aad baan uga xunnahay anigu isbitaalkan taariikh buu ii leeya waa aqaan markii la dhisana waa ogaa Eh, waxaan u malaynayaa maanta muddo kow iyo labaatan sana ayaa isbitaalka oo yar iyo isagoo weynba gaalkacyo ee ay uu ku yaalay waxaan isleeyahay waa isbitaalka ugu dacweyn galmudug oo dhan marka si loo fiiriyo Eh, maanta in maaragtay uu dhib- eh, khatar ama dhibaato galana wax loo dulqaadan karo maaha marka hore hay-adaha ka tegay meesha ama kuwa tegi doona waxaan u soo jeedinaynaa in ay ku simaan ilaa qolyo kale ay ka imaanayaan ama ay maaragtay eh, lagala wareegayo meesha ee inay meeshii abbandoon gareeyaan waa arrin fool xun mana habboona midda labaad waxaan codsi gaara u jeedinaynaa hay-adaha internationalka ama caafimaadka uu khuseeyo sida unisef iyo who iyo kuwa kaloo la midkaa inay si degdega ugu baaqaan una raadiyaan hay-ad ama cid isbitaalkan gacanta ku qabata oo socodsiisa howlihiisa waxaan kaloo maaragtay gaar us- ugu soo jeedinayaa dhammaan ganacsatada iyo dadka reer galmudug hadday dibadda jiraan iyo hadday gudaha joogaanba inay bal iyagu kii daawo keeni kara iyo kii mushaarka wax ka qaban karaaba in sida si degdega loogu soo diiqo isbitaalkan idinkana gudoomiyaha eh, agaasimaha maaliyaed ee maxaan ku irahdaa caafimaadka iyo gudoomiyaha is- eh, isbitaalka labadaba waxaan idinka codsanayaa inaad xisaabo furtaan xisaabahana soo sheegtaan telefishinka gelisaan miidiyaha gelisaan cid allaalihi ciddii isbitaalka wax ugu soo diiqaysa gaar ahaan mushaarooyinka ayaa ugu daran iyo dawooyinka ciddii heli kartaba inay maaragtay eh, sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diiqaan isbitaalkan wixii dhakhaatiira ama wixii wax garanaya ama wixii damiirku xanuunayo reer galmudug how ha loo soo diiqa isbitaalka waa isbitaal cimrigiisu dhowr iyo labaatan sano jiro oo maanta laga yaabo inay jiifto in ka badan boqol boqol iyo dhowr qof ay jiifto oo oo benshina wax loo dulqaadan karo ama wax la dhagaysan karo ama wax laga cidhaha laga qarsan karo ma aha waxaan idinka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diiqdaan hay-adaha ee, aan dib ugu laabtay sida unisef khaasatan iyo who waa hay-adaha ay gaar khusayso arrintaani hay-adaha kale oo gacanta wax ka qabta ee, oo maaragtay gacanta ka geysta sida s s f oo kale s s f iyo u s aid-ka oo wax uun ka geysan karana ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay si degdega maaragtay ee, wax noogu qabtaan waxay noo qaban karayaan hay-adda eh, msf oo awal hore u joogi jiray isbitaalkan oo qoladii bilowdayba ahayd ayaga laftooda waxaan ugu baaqaynaa maanta isbitaalkii waa cidla meesha aad uga tagteen weeye waxaan idinka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan haddii aad wax noo qaban kartaan noo qabataan isbitaalkiina gacan ku-hayntiisa soo codsataan sida ugu dhaqsaha badan waanu idinku wareejinaynaa maanta aad iyo aad baad mahadsantihiin dadweynaha iyo shacabka reer galmudug mar labaad mar saddexaad waxaan ugu celinayaa isbitaalka loo soo dadaalo kii dawahaya kii labaatan doolar hayow xisaabta la furi doono kusoo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada qaybe hore ayaad la socoteen bay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wad
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxaay kulan ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta la filaya inuu khudbad u jeediyo xildhibaanada golaha shacabka hadal jeedinta guddoomiyaha ayaa ka dambeysay kadib markii inta badan aysan soo xaadirin kulamadii xildhibaanada maalmihii ugu dambeeyey sidoo kale anjadaha kulanka ayaa maanta in warbixin laga dhagaysto guddiga dib u eegista dastuurka dalka ammaanka guud ee waddooyinka soo gala xarumaha golaha shacabka ayaa aad loo adkay weli waxaad la socoteen barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha adada qodobo kaloo xisale ayaa noo soo socda jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy
weli waxaad la socoteen dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka markaana daadna gobolka shabeellada hoose warar wararka naga soo gaaraya magaalada marke ee caasimadda gobolka shabeellada hoose ayaa waxaay sheegayaan in al-shabaab ay rasaas la dhaceen doon kalluumaysataa oo maraysa inta u dhexaysa degmada deegaanada jiliib marko iyo deegaano kale guddoomiyihii hore ee degmada marko maxamed cusmaan yariisow ayaa sheegay in doontan ay lahaayeen kalluumaysato soomaaliyeed waxauna sheegay inuu ku geeriyooday naaquudihii doonta sidoo kalena ay dhaawacmeen laba ka mid a kalluumaysatadii saarnaa doonta waxa uu sheegay inay doonta ay kudhaa ku dhowaatay meel ay xeebta kaga sugan yihiin al-shabaab taas oo keentay inay la dhacaan rasaas aada u fara badan may taasi waxay ahayd doon oo kalluumaysi ah oo niman oo ka- ma- ma- kalluumaysi ah oo shan qof ah marka doontii waxay u dhowaatay meel jilib iyo gabdarsi dhexdooda ah marka een, markaasay dabajeex ku fureen ninkii naaquulahan waa dhintay mid kalena waa ku dhaawacmay doontan hadda magaalada markay timid ayadoo malaayigeeda wada meydkiina waa kolleyb waa la duulay een, arrinta saasay u dhacday maahane wax ay doon ku weerareen iyo ma aysan een doontiya xeebta oo al-shabaab meel ay ku dhuumaanaysan u dhow ayay macnaha martay ayagana waxay umilayeen ciidan dawlaed ama ay tahay ama dad soo weeraraya ma yihiin sidii ay xabad ugu fureen shan rag oo kalluumaysa taan saarnaa ee marka halaa ku dhintay halna waa ku dhaawacmay een magaalada marka doontana joogta hadda iyo ma- ma- waxeeda marka alxamdulilah taas ay dhacday maahane doon waxay ku weerareen oo oo baday ku weerareen ma aysan ahayn
Ibiyahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal shicibyahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal anis weeshano walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad la socoteen madaxa xukuumadda maamulka galmudug ayaa magacaabay guddiga qiimeynta dabkii ka kacay gurceel iyo khasaarihii geystay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa magacaabay guddiga qiimeynta iyo gargaar deg dega kaas oo isugu jira madax ka tirsan maamulka galmudug iyo ururada bulshada guddigan oo loo magacaabay waxay baaritaan ku samayn doonaan khasaarihii ka dhashay dabkii burburiyey shirkadda ganacsi ee beder sidoo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay shirkadda isgaarsiinta ee hormood dadka loo magacaabay ayaa waxa ay kala ahaayeen axmed cali jamcaali iyo nuur cilmi ciise cabdulaahi maxamed ibraahim iyo xildhibaan xuseen salaad ibraahim xildhibaan dahabo ken aadan cali xildhibaan cabdulaahi yuusuf aadan iyo xildhibaan rashiid sheekh maxamuud iyo cabdifitaax xasan farax iyo sidoo kale cabdulqaadir axmed dhoore iyo cabdifitaax cali cilmi maxamed salaad xirey cabdulaahi nuur salaad iyo xasan cali cumar maxamuud warsame ciise dadkaas ayaa waxay u korgeli doonaan xaaladda ugu dambeysay ee dabkaas iyo khasaarihii gesha dabkan ayaa dhowaan waxay ka kacay xilli habeena degmada gurceel ee isla gobolka galgaduud weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wafdu hogaaminaya oo toddobaadkan howlo shaqo u jooga magaalada muqdisho caasimadda dalka ayaa xalay waxay kulma la qaateen cashir sharaf ah ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kheyre oo u sameeyey wafdiga madaxweynaha jubbaland cashir sharafka casharafku waxa uu ku helinaya kormeer ay madaxdu ku soo indheendheenayeen qeybaha kala duwan ee xafiiska ra-iisul wasaaraha oo duba dayactir lagu sameeyey wasiir dowlaha madaxtooyada maamulka jubbaland xirsi jaamac gani ayaa sharaxay cashir sharafta loo sameeyey wafdiga madaxweynaha maamulka jubbaland iyo kormeerka waxaynu sheegay inay ka qayb tahay booqashada uu muqdisho ku joogay madaxweynaha maamulka jubbaland waagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaan isla soo gaarin waa hagaag dhegaystayaal markaana ku soo dhowaada xubintii kalabaan oad ku dhegaysan jirteen qaybaha dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saakurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta rediyo kulmiye fadlan sabskraib saar janalkan kene aryaadhaha kalamaane jidadku ayaamahan waa naga xiraayeen haddana sidooriyay u xihan yihiin yihiin waxaanse beriga la yaabay xoolihii lagu qalay kawaanbari hilibkoori baabuurtii lagu soo qaaday sancawaa soo dhaafi waayeenoo suuqa waa la keeni waayey hadda haddii hunguri idinka haya sancuugu taga hilibkaa soo qaadha war iska daa dadka wadooyinka xirta wax ka hilib cun badan lama arke meeshay ka helaan aan ogaane war cawski iyo qoryihii iyo caanihii yaa la soo geli waaya beledka maxaad hilib ka rabtaa warjeedadka xihan bajaajlayda baa ka faa'iiday guddoomiyihii gobolkuna wuxuu yidhi saddex bilood canshuur ladan kama rabo wiilkii la dilay magtiisi miya warwarihii turkiga lagu dilay jamaal khashuqji magtiisii dowladda sacuudiga way bixisay war soomaalidu waxay tiraa nin meydkiisa la arkaa magtiisa la qaataaye xaggee lagu duugay waxaa kaloo soomaalidu tidhaahdaa mawd ma murmo warwar ma haysiine ganacsatadii waaweyneed ayaa cabanaya ka dhaaf kuwii danyarta ahaaye waxay leeyihiin beledka wax kala socda ma jiraan waxayna eedayn u soo jeediyeen guddiga ganacsatada iyo madaxda rugta ganacsiga waxayna yidhaahdeen meeshay dawladda naga difaaci lahaayeen oo dhibkanna haysta u sheegi lahaayeen ayagii baa jaabkii dawladda galay waxayna yidhaahdeen canshuurtana laga qaado ayaa qayb laga siiyaa warwarkaa naga dhexgelina dhegayso waxaan arkay mid ka mid ahoo gabay tirinaya wuxuuna yidhi gabayre galaambe iyo gooni maahan gacalkeen god bay nugu rideen oo waxbay gurubsanayaan aryaa war mahaysada saddex ga'aa loo bixiya nimanka ay ka cabahaayaan war adaan war hayna tiriji weeye magacu war dawladdan dabalanaa la yidhaahdaa goormaa tiriji lagu soo taray war kuwa qaxyada sidaba s s baa lakala yidhaahdaa ardadii yaryareed ayaa xitaa iskuulladii tegi waaye oo guddoomiyaha gobolku bajaajtiiba canshuurtii waa ka daayay ardadana muu iskoolada ka fasaxo nimbe ceesaantii ceel keenaan maqli jira war maahmaadanka dheelo waa artolanje weba ororya leere war horta dawladdu danbay bidda inay dariiqyada xirto dadweynahana dan baa haysoo dariiqay maraanay rabaan marka waxaan ku tali lahaa dembiilayaasha raba dariiqa inay qarax soo mariyaan inaan dadweynaha loo ciqaabin oo dawladdu dagaammada ay joogaan ugu tagto anigana waxaan ku talin lahaa amni aan loo dhibaatoon lama helee wax kastoo laamaha amnigu dan moodaan inaan u dulqaadanoo dhibba ha nugu ahaadeen war aan la helan dhilmaanyo lama inisdhiiba kadhimadaasa leeri dulqaad waa noogniya carad maa cunayna anna waxaan ku dari lahaa wax daruufu keentaa jiroy danuna yeelsiine dariiqyada haddii laga xirxiray shacabkii soo daalay iska sii dulqaataa la yidhi roobku waa di'i aniguna intaas ad sheegtay waxaan ku sii dari lahay how dadkaynii daalanay miya darxumaa loogu sii deraa dadkaanyii daalanay miya darxumaa loogu sii deraa aniguna intaa waxaan ku dari lahaa dadka kale carruurtuu dhalo ayuu cadan u dhoofshaa warcadanta qawdhan sheegay baan ku xasuustae ceebtii ugu darnayd soomaali maantaan maqal soomaali xuutiyiin u dagaalamaysaa ayaa yeman lagu laayaa la yidhi marka waa yaabe goormee soomaaliyuu shiico ku biirtay
warqiya xuutiyiin baa ka hadlaysaane xuud baa liqay jacaylkii war soomaali ceebu ma karto ninkii caroodaaba waa ciidansanaya war anigu waa yaabay awalba dameere hogaanna horta bugaan maqla soddon soomaaliya oo xuutiyiin u dagaalamaysa yeman lagu dilay aad iyo aadaan uga xumaadhay qalbiguna way rogrogmaday waxaana igu soo dhacay gabay yamyamtiriya hadda ka horoo ahay baalalayda duushiya dabka howtulhamaguba daf waxay u leedahay jinna doonadka ma ah aryaa biciid waa la qashaahe dad iska gubahaya aniga calooshiyga gedihaya war markii kuwu soomaali oon shii'an dagaalamayaana arigi dadka hatirooba gurbaanba buglinsi ino kahoobadaa haatana in dareeme war shabaab iyo daa'ish kuwa u dagaalama iyo kan shiica u dagaalamaya maxay isdhaamaan war markiisan ari jirtaan waay kudka guur ee qanjaw guur waaye war war ma haysiina nimanyow koofi dadaalkii waayahan waday waa ku guulaystay dowladaha beljimka iyo luxemburg ayaana baasaboorka soomaaliga aqbalay waxay dhaheen maanta kadib fiisahan ku bixinaynaa aryaa fiisa armoonaha waa gardhaye bayskana meeqay ku dhiibaayaan warnimada wararka aad sheegaysaan aniga mid kalaa iga ciil badan gobolka gado xarumaha shirkadda hormuud kiniya maxay u burburinaysaa safaricomiko wargeelii iyo dadkii ay duqeeyeen markii lagala hadli waayey ayay shirkadihiina ku dareen war adeer soomaaliya quruumaha caalamka oo dhan baa ku loolamaya qofkaan haysan damaanad ama dawlad lahaynoo qaran daafaca waaya dembi duul kale geestaa dusha looga raraa war dawlad waan leenahay dulmiga kenya waxaa ka qabato dhabtii iyo xaqiiqdii la dhaaf lagana dheeraaye dharaartiiyo habeenkaa dembiyo toos u dhacayaane dhirif iyo hadbana kii dhiidhib qaba dhiidhib oo furane dhudhun adag hadduu waayo iyo xoog u soo dhiciya dhawaaq waa inuu ciirsadiya qayladhaan kulu leh dhiig iyo naf iyo maal hurmuud dhaawacyadii gaadhay dawladdeennu maxay dhabarjabkaa uga dhagoolaysay wargadaygaagu abdhayd ma ahane abwaan cabdidhuux shalay wuxuu yidhi inta jawigu sidan yahay xaalku jahwareer yahay bulshaduna jarriban tahay jid kastaaba xidhan yahay caasimaddu jeel tahay naf waxaa u jeeddaa kollay jiibsan mayse jaallayaasha sare tegey jawaab baan ka sugayaa laba sano kadib baa loo soo jawaabayaa abwaanku waana mahadsanya dulmi daa'inkay daac masaare dad iyo duur ma laysku deeyaa la yidhi ka barooranaya nubarakacayaashii hargeysa xalay ku gubtayba ma inta guryihii ka gubtaan baad misare ku sii diganaysaan war ayagoo dabqabsaday ayaan ka baktinay maanaa gubine warwar shiikhaa masiiba naxdin luhu ka dhacday godoofaarba masiibada waa laga sheegaayay wartan war shiika dhacdaa ka daran laga dhegayso warka nima xaaskiisa oo toban carruura dhashay shan xabadood ku dhuftay haddee waxaan maqli jiray nimo ceeb reeb kaas waa in la dilaa ceeb ha reebe war nin soomaaliya gabar hindiya qaba ayaa muqdisho looga afduubtay ciidanka dawladda ayaana ka soo badbaadiyey hadda maanta dalkeedii ayaa loo dhoofiyey nabeetanaa ceeb kalaa oo gabartaas ma dumaashiyaasheeraa afduubta soomaaliyuhe waa dumaashiyaasheer iyo koo dhamme markii ay baxaysin waxay tidhi isikiika mukureenka dil kastana mukuraha ay tidhi aryaa makace makore makaraan dhagaxoo baan maqli jiray tanu ceeb weligeer ka fogaa mayso nin walbo waddanka wax kuu dhaama male war waa heestii qarniga nabee kuwa kan u heesa inaysan karinka soo habaasin gorna waxaan dhihi lahaa raaxada adduunyada hadduu kii rabaa helayo rakashiya rafaad lama mareen lamana fiiqmeene qof walbaa rugtiisuu nimcada raqi lahaa geese waxaa ruuxda loo dhibahayaa raysa dabadeede rajadiyo hankuna uunka waa raalligeliyaan runtiisu ilaahu roobniinshan aamiin warwar ma haysiine booyad qarax lagu soo raraa ciidanku gacanta ku dhigeenaa la yidhi aryaa beledul amiinkiiba ciidankii kumaandoosaa ku soo daataa la yidhi war booyad biyaa lagu qaadi jiree waa maxay qaraxuna war ma qaraxun baa ku jiraysaan ilaa weligiin
laga taga allah idin ammaano yeele
aad iyo aad ayuu mahadsanyiin dhegaystayaal xubintii kalamaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadeedka la socoteen ayuu gabagabo ahaad tan iyo intaan barnaamijkan mid lacayn aanu ku kulmi doono waxaan inku dhaafaynaa nabadgelyo
ogeysis alcimra laboratory college machadka barashada shaybaarka ee alcimra dhammaan waxaa la ogeysiinayaa ardayda waalidiinta dadweynaha iyo dhammaan inta xiisaysa waxbarashada caafimaadka ee ku dhaqan cadadaya nawaaxigeeda in maxadka barashada shaybaarka alcimra uu qaadanayo arday cusub barashada culumta shaybaarka maxadku waxa uu bixin doonaa shahaado heer diblooma oo muddo lix bilood a sidoo kale waxauu maxadka ardada u samayn doonaa tababaro sare u qaadi doono waxbarashadooda sida c b c machin iyo